Dagaal beeleeda sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka saaxmeygaag oo ka tirsan gobolka sool dagaalkan ayaa u dhexeeya maleeshiya beeleeda ka soo kala jeeda gobollada sool iyo nugaal qaar ka mid a dhaawacyadii dagaalkaasi ayaa la soo gaadhsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood waxaa warbixintan noo haya waryahayaga cabdikariim olol
dagaalbeeleeda ayaa shalay gelikii dambe ka dhacay deegaanka saaxmeygaag oo ay ku dagaalameen beelaa kasoo jeeda gobolka sool iyo nugaal ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan lix qof iyadoona ay dhowr iyo toban qofna ay ku dhaawacmeen qaar ka mid a dhaawacyadii dagaalkaasi ayaa lasoo gaadhsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool isduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool doctor maxamuud xaaji khaliif ayaa v oda uga waramay cisbitaalka magaalada laascanood iyo goobaha caafimaadka ee magaalada laascanood oo dhaawacyadii lasoo gaadhsiiyey marka ugu horeysa waa salaamaya bahda v o a cabdikariin nolol cabdikariin oo haddaan kaaga waramo xaaladaha colaadeed ee ka jira gobolka xalay fiidnimadii waxaana lasoo gaadhsiiyey cisbitaalka weyn ee degmada laascaanood dhaawac waxaana lasoo gaadhsiiyey lix dhaawac ah lixda dhaawaca ah nin ayaa dhintay waxaanu kaloo qalimo loogu sameeyey dhaawicii kale ee naloo keenay sidoo kale waxaa iyagana shan dhaawaca la geeyey cisbitaalka manhal markaas iyagana halkaa lagu dadiirayo dhammaan dhaawacyadaasi aad bay u sahlan yihiin oo u wanaagsan yihiin adeegyada caafimaadka waxaan arkaynay gaadiidka gurmadka oo deegaanka dagaalkaas ka dhacay dadka kasoo qaaday bal ka waran halkay ku taallaa meeshan dhibaatadani ka dhacday ee dadka aada caafimaadka u samaysay in lasoo gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood walaal cabdikarin meesha xaaladu ka dhacday waa degmada boocame ee gobolka sool waxaana runtii gaadiidka gurmadka degdeg ah ay kasoo qaadeen goobta ay masiibadu ka dhacday ayaa ambalaasyadu ay kasoo qaadeen dhaawaca kulli xaaladuna waa iska degan tahay ilaa iyo maanta bal ka war hadda dhaawacyadaasi xaaladooda siday yihiin saaka waxay ku waabariisteen bal nooga war alxamdulilah rabbilcaalamiin saaka dhaawacyadii waa kormeer baan ku samaynay xalay qaliima loo wada sameeyey kuwii shashabka ahaa waa la kabay kuwa ay caloosha iga taalay qalimaa loogu sameeyey cisbitaalka weyn alxamdulilah rabbilcaalamiin aad bay wada wanaagsan yihiin dhammaan iyagana waxaan runtii fariin iyo baaq nabadeedba gaadhsiinayaa ummaddan walaalaha ah ee isku laynaysa dhulkan baadiyaha waxaan leeyahay colaad wiilun baa ku dhintee wiil kuma dhasho waxaan leeyahay in laga digtoonaado musiibooyinka kasoo ifafaaloonaya goobtaas sidoo kale dowladda jamhuuriyadda somalilan waxaan u gaarsiinaynaa dowladdu ay halkaa wax ka qabato masiibooyinka kasoo bilowgeeda aynu halkaa ka arkayno waxaan gaarsiinaynaa in si deg dega wax looga qabto asalaamu calaykum dagaalkan ayaa muddo sanada waxa uu ka taagnaa deegaanka saaxmeygaag iyadoo dagaalkani uu salka ku hayo deegaameyn laga sameeyey halkaasi oo ayna isku laayeen dad kasoo jeeda deegaanada gobolka sool iyo gobolka nugaal qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka sool ayaa ka hadlay colaadaasi iyo saameynta ay leedahay waxayna ku baaqayaan in dariirta halkaasi kasoo hesboonaatay la joojiyo cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood